weliba sii kororaya tirada qoysaska ku barakacina roobabka deertooga qubadiya degmooyinka gobolka shabeellaha dhexe iyo fatahaada webiga degmada mahadaay weliba iyo ku mid ataa degmooyinka sida eedka ansaamayay roobabka maalmoogii lahadhaafi kuqubdi degmadaasay iyo nawaaxishe taasayti oo sababtay iyo dadku kubarakacanga wasiir ku-xigeenka wasaaradda iyo beeraha waraabka hirshabeelle maxamed bashiir qaasime daqare iyo ku warbiya dadka kubarakacay fatahaadi iyo roobabka dadka sidausa ansaama iyo xaaladiyo hadiyo kusugunyiga iyo guud ahaana saameynta bulshada usa kareebaya waxyaabihii aan kusoo aragnay waxay ahaayeen waxyaabo argagax leh maxaa yeelay xaafadihii saddexda xaafadood oo kamid a afarta xaafadood degmada macadaay waxay noqdeen kuwa saddex kamid a lagu barakacay waxaad arkaysaa guri ay caruurta iyo haweenka ku noolyihiin biyihina ay ku dhex fadhiyaan waxaa kaloo arkaysaa masquulihii iyo biyihii fatahaadahay oo isku dhex milmay xaaladda aan kusoo aragna oo xaalad argagaxalaha ay ahayd biyahaas waxay ka yimideen hurwaa iyo eji biyihii fatahaadda ka soo baxay ayaa degmada soo gaaray sidoo kale roobabka ayaa ku darsoomay bulshada degmada mahadaay aad ayay isku xilqaameen afar matoor ayaa saaran oo biyaha magaalada loogu bixinayo oon waxba ku tarayn waxay degmadaas u baahan tahay marka in gacan la siiyo hadday noqon lahayd shidaalka oo laga kaalmeeyo dadkii barakacay waxay u baahayeen roob ayaa ku da-ayo xaafadda waa beri buulale ayay dadka inta badan usoo barakaceen oo doona ma haystaan hoy ay ayay roobkii iyo iyo iyo dhadadii ka galaan marka degmadii waxay u baahan tahay gargaar iyo gurmad xagga caafimaadka hadday noqon lahayd xagga nolosha hadday noqon lahayd hadday noqone teendooyin in loo helo in loo helo shidaal ay biyahaasi matooradaasi laga kaalmeeyo marka waxaan leeyahay degmada macadaay iyo sidoo kale nawaaxiga tuulooyinkii webiga hareerihiisa laga soo bilaabo diilow ilaa lagu keeno buulo waxaad moodaa in ay dhammaan saameeyeen fasaadihii webiga dadkiina ay ka wada barakaceen shan iyo toban kun ayaa lagu qiyaasayaa dadka barakacay marka waxaan halkaan baaq ugu diraa hay-adaha injo-yada localka kuwa internationalka dadka hantiilaha ee hirshabeelle kasoo jeedo kuwa soomaaliyeed degmadii macadaay bulshadeedii waxay ku sugayeen xaalad amarjanso ah waxaan ugu baaqaynaa marka in qof kasta gacantuu ka geysta kale ka geysto sidoo kale sidaan xogta ku hayna degmada beledweyne fatahaad ayaa iyadana ka jirto oo afarta xaafadood hologaad kooshi buundaweyn intaba fatahaad ayaa dadkii saameeyey dadkuna way ka barakaceen dhanka qoraxsinkana way u barakaceen aaljaalna way u barakaceen biyahaas oo kasoo baxay cay xasanliif haday noqon lahayd bilisdiid iyo meelo lamida fatahaad khatara ayaa halkaasna ka jirto annaga ka wasaarad ahaan degmada beledweyne konton kun oo jawaan ayaan geynay si fatahaadahaas loogu hortago degmada mahadaay ilaa iyo toddobaatan kun oo jawaan ayaan geynay toban shan toban afar hadba maalin wixii ay u baahdaan ayaan gaarsiin jirnay waxaadna moodaa in waxba tari weysay oo biyo ka tan badan yihiin waxaan ku baaqaa guudahaan hirshabeelle degmooyinka mahadaay iyo beledweyne dhibaato ayaa ka jirto gaar ahaan degmada mahadaay xaaladeeda haddaan afar iyo labaatan ka saac ama afartan iyo sideedka saac soo socoto ama waxba laga qaban aysan gacan gaarin waxaan waxaan qiyaasaynaa in dhibaato ka dhici karto